إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada warka fiidnimo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta muqdisho ka fuliyey howlgal lagu soo qabtay askari nool gaari iyo hub iyadoo kuwo kale lagu dilay howlgalka iyadoo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan shabeellaha hoose waxaa maanta garoonka muqdisho lagu xanibay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka kadib markii uu xoogeystay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka ayaa kordhisay afduubka ay u geysanayso dadka shacabka ah ee ku nool qayba ka mid ah gobolka galgaduud ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toos ah qaraxyo iyo howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday shisheeyaha iyo kuwa dowladda federaalka waxay ka fuliyeen qayba ka mid ah koonfurta soomaaliya askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada buulafo fulay ee wilaayada islaamiga ah ee baay boqolaal shimbiro ah ayaa si maalinla ah uga la-anaya magaalada burco ee togdheer kadib markii magaaladaasi laga dhisay dhismo dheer oo muuqa samada leh daadad saameyn yeeshay ayaa ku fatahay degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo gebagabaysay ololihii dacwiga ahaa ee dhowaanahan ka socday degmooyinka iyo deegaanada gobolkaas إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta muqdisho ka fuliyey howlgal lagu soo qabtay askari nool gaari iyo hub iyadoo kuwo kale lagu dilay howlgalka iyadoo sidoo kale ciidamada mujaahidiintu ay qarax la beegsadeen ciidamada shisheeye ee ku sugan shabeellaha hoose mujaahidiinta xarakada al-shabaab ayaa maanta waxay weerar qorshaysan la eegteen ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan halka loo yaqaano ceel shaale oo u dhow xaafadda daarusalaam ee duleedka magaalada muqdisho sida wararka hordhaca ah ay sheegayaan weerarkaasi waxaa ku dhintay saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka askari kale la qabtay isagoo nool ciidamada dowladda federaalk ayaa weerarkaasi waxaa loogu furtay laba gaari oo kala ah gaari isku rogaha iyo gaari nooca raaxada ah iyo qori ak forty ah iyo qori b k m ah dhanka shabeellaha hoose guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxay maanta qarax la bartilmaameedsadeen koloonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaasoo marayay inta u dhexaysa deegaanka namber lixdan iyo buufow sida ay wararku sheegayaan qaraxa ayaa burburiyey gaari tow ah waxaa sidoo kale waxyeelo ka soo gaartay askartii saarneed balse maanan helin faahfaahin dheeri ah oo ku aadan khasaaraha inta uu la egyahay waxaa maanta garoonka muqdisho lagu xanibay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka kadib markii uu xoogeystay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed warkaasi cabdiraxmaan beder ayaa soo jeedinaya khilaafka u dhexeeya maamulka koonfur galbeed iyo villa soomaaliya ayaa cirkays ku sii shareeraya marba marka ka dambeysa dowladda federaalk ayaana waxay culays xoogan saaraysaa maamulka la magacabaxay koonfur galbeed xildhibaano doonayay inay ka safraan magaalada baydhabo ayaa wuxuu maamulka xasan sheekh ku soo dhogay xaniibaad aad u xoogan iyadoona midaasi ka qayb qaadanayso inay sii xoogaystaan khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya laftigraan iyo xasan sheekh qaar ka mid a xubnaha ka tirsan dowladda federaalk ayaa waxay sheegeen in aroornimadii hore maanta laga mamnuucay inay ka safraan madaarka magaalada muqdisho xilli ay doonayeen inay aadaan dhanka magaalada baydhabo ee xarunta maamulka isku magacaabay koonfur galbeed mid ka mid a xubnaha xildhibaanada ah ee saaka laga celiyey madaarka magaalada muqdisho islamarkaana loo diiday inay u safraan magaalada baydhabo laguna magacaabo sareedda maxamed ayaa waxay sheegteen iyadoo garoonka aaday xilli hore ay ka tagtay diyaaraddii ay raaci lahayd arrinkaasoo ay ku tilmaamtay xadgudub ka dhanna xildhibaanada
tigidka lakadi tigidka intiana war tigidka idin lahaayan rooray diyaaradana lankan doolan gaduud iyo yir diyaarada leerekasay marka diyaarada saasaliin ku reebi lanka ilahadalo nama arag lanka buliisa eri anakiinkoy namuka reeb mooshi kasay inkoy sharci daradaasaa erboorkan lakoo gaamiyayo ku jartay aan xildhibaan qaranga ahaa ay ireebo koros anoo teegna diyaaradda u tabti tanlamaanaa dabartiiraayda u tabti burbur burbur waaye burbur walaay lakeeli walka xadgudub xildhibaanadii laka xadgudubaha la jidiidohay dhowaana ayay ahayd markii uu hakad ku yimid duulimaadyadii isku kala gooshi jiray magaalooyinka baydhabo iyo muqdisho dowladda federaalka ayaana lagu eedeynayaa inayada mas-uul ka tahay arrintaasi siyaasiyiin badan ayaana waxay sheegeen in dowladda federaalka ay arrintan u samaynayso khilaafka soo kala dhexgala iyaga iyo maamulka laftigaran awgeed siyaasadda isdiidan ee xasan sheekh iyo laftigaran ayaana cirkays ku sii shareertay wixii ka dambeeyey markii uu xamse cabdi barre uu magaalada baydhabo kala soo laabtay wejigabax kadib markii waalkaasi kulamo gaara kula qaatay madax ka tirsan maamulka koonfur galbeed dowladda federaalka ayaa kordhisay afduubka ay u geysanayso dadka shacabka ah ee ku nool qaybo ka mid ah gobolka galgaduud maleeshiyaadka macwiisileyda oo ay samaysay dowladda federaalka ayaa dhibaatooyin kala duwan ka geysta meelaha kooban ay joogaan iyadoo saacadihii lasoo dhaafay deegaan ka tirsan gobolka galgaduud ay dowladda federaalka u adeegsanaysa maleeshiyaadka macwiisileyda ka afduubatay nin shacab ah ninka afduubka ay u geysteen ayaa lagu magacaabi jiray cali geelle kaasoo ka mid ahaa dadka xoolo dhaqatada ah ee ku nool gobolka galgaduud odayaal ku shiray magaalada muqdisho ayaa si adag kaga soo horjeestay afduubka ay dowladda federaalka u geysatay ninka shacabka ah oo ay ku sheegeen inuu ka tirsan yahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyagoona dowladda federaalka ku eedeeyey in qabaa'ilka degan deegaanada gobolka galguduud ay colaad ka dhex hurinayso waa kuwan iyagoo shirkooda jaraa-id ugu warramay warfidiyeenka waxaa la soo afduubay oo nimanka macawisley ah oo ay dowladdu dhistay oo dowladdu og tahay ay soo afduubeen nin ay yaqaanaan oo deegaankaas degan oo nin muctarifa ah oo la yidhaha caligeeli waxay keeneen degmada ceeldheer waxaan ka digaynaa haddii aan nahay odayaasha dhaqanka falalka noocaasa oo ay samaynayaan askarta ay qoratay dowladda oo magaca macawisley u bixisay waxaana soo gaartay labada degmo ceeldheer iyo galeeriir meel u dhexayso in ka dhacay afduub ou ka dhacay xalay isduubkaasna inta adayaarta meeshaan joogtaa raalli ka maahan magac beena dadka soo qabtay iyo ninka yidhi kaale waa ninkaane wallaahi waa iga aqoon og yihiin wuxuu yahay waa iga aqoon og yihiin fidno hurudda waxaa kiciya midna caradu ku dhacda ayaa kiciya wuxuu yidhi nabi moxamed salawaatullahi wasalaamu calayhi fidno hurudda ninka kiciya na caradu ha ku dhacdo walaalayaalow nama deeqdo magac been ah oo nin dalhu nin dalle ku dilo culimada siyaasiyiinta iyo aqoon-yahaano ayaa horey dowladda federaalka ugu digay sameynta maleeshiyaadka macwiisileyda taasoo hadda soo ifbaxday xaqiiqdooda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerara toos ah qaraxyo iyo howlgallo qorshaysan oo lagu beegsaday ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ka fuliyeen gobollo dhaca koonfurta soomaaliya faahfaahinta weeraradaasi haashim ayaa soo gudbinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay weerar toos ah qaraxyo iyo howlgallo kala duwan waxa ay la beegsadeen ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka howlgalladaas oo ka kala dhacay gobollo dhaca koonfurta soomaaliya haddii aynu ku horeyno dhanka gobolka baay ciidamo hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saaka aroortii hore waxa ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin deegaanka owdinle ee hoostaga magaalada baydhabo ugu yaraan laba askari oo ka tirsana ciidamadii halkaa lagu weeraray ayaana ku dhaawacmay dhanka bokoolna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xala dagaal toosa ku qaadeen saldhig ciidan oo ku yaala degmada waajid ee gobolkaas dhanka shabeellada hoosena rag ka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ilaa afar qarax la beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye kuwaasoo ka baxay deegaanka lamber lixdan kuna sii jeeday deegaanka buufow ee isla gobolka shabeellada hoose qaraxyada ayaa waxa ay haleeleen askar lugeynaysay oo hor socotay gaadiidka waxaana jira khasaare kala duwan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac diyaarad helikobtar ah ayaa ku soo degtay goobta qaraxyada lagula egtay ciidamada shisheeye taas oo qaaday meedadka iyo dhaawacyada isla shabeellada hoose xalay ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye waxa ay ku dileen askari ka tirsanaa booliiska dowladda federaalka kaas oo lagu magacaabi jiray xasan dananow dhanka gobolka banaadir howlgal qorshaysan oo ay fuliyeen rag ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan ayaa si gaara loogu dilay qaybta qudaarta ah ee suuqa bakaaraha raggii dilka u geystay askarigan ayaa waxaa u suurto gashay inay ka furtaan bastoolad oo ku hubaysnaa askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa lagu toogtay fagaare ku yaala magaalada buulafulay ee wilaayada islaamiga hebay mar kale iyo cabdiraxmaan beder degmada buulafulay ee xarunta wilaayada islaamiga ee bay waxaa gelinkii dambeeyey maalintii shalay lagu dilay laba askar oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka kuwaasoo ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab xilli ay baxsad ahaayeen fagaaraha uu dilka ka dhacay ayaana waxaa iskugu yimid kumanaan ruux oo ka mid ah shacabka ku dhaqan degmada bulafulay ee gobolka baay askariga koowaad ayaa waxaa lagu magacaabaa xasan gaduudo isaaq waxaana da'diisa lagu sheegay soddon iyo kow sano qiraal uu ka bixiyey maxkamadda horteeda ayaana wuxuu ku sheegay inuu ka mid ah askarta maamulka isku magacaabay koonfur galbeed isagoona sheegay inuu la shaqaynayay muddo dhan toban sano islamarkaana uu ka soo shaqeeyey magaalooyin ay ka mid yihiin goofgaduud buurey iyo dinsoor mid ka mid ah qudaadda xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa wuxuu goobta ka akhriyey qiraalka uu bixiyey askarigan intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane xasan guduudow saaq wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan ka tirsanahay ciidanka ridida waxaana ka soo shaqeeyey goof guduud buurey waxaan kaloo ka soo shaqeeyey degmada diinsoor waxaana la shaqaynayay muddo dhan toban sano waxaana qaadanayay mushaar bishiiba laba boqol oo dollar waxaana la iisoo qabtay anigoo xamar u socdo askariga kale ahna eedeysanaha labaad dayaasna waxaa lagu magacaabaa aadan kalmo ibraahim waxaana da'diisa lagu sheegay afar iyo labaatan sano wuxuuna isna ka mid ah askarta ku jirtay safka dowladda federaalka waxaana si la mid ah midkii hore gacanta ku soo dhigay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab qiraal uu isna ka warbixiyey maxkamadda horteeda ayaana wuxuu ku sheegay inuu askarta dowladda federaalka la shaqaynayay muddo hal sano wuxuuna ka mid ah askartii dullaanka ku qaaday wilaayadda islaamiga ee galgaduud siday maxkamaddu ka dhawaajisay waa kan qaadiga maxkamadda oo akhrinaya qiraalka uu bixiyey askariga ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedeysane eedan kalmow ibraahim wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka tirsanahay ciidanka federaalka waxaana tababar ku soo qaatay waxaana la igeeyey gobolka galguduud muddada aan la shaqaynayana waa hal sano mushaarna waxaan u qaadanayay lacag dhan laba boqol oo dollar waxaa la iisoo qabtay anigoo xamar u socda kadib markii ay maxkamadda wilaayadda islaamiga ee baay dhegaysatay dacwadda eedeysanayaashan ka tirsan ciidanka dowladda federaalka islamarkaana ay gacanta ku soo dhigeen dagaalyahanada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay maxkamadda ku xukuntay dil toogasho iyadoona uu cuskatay adilooyin ku sugnaaday kitaabka qur-aanka iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasalam maxkamaddu markay dhegaysatay eedda loo soo jeediyey eedeysanayaasha magacyadooda kor ku xusan iyo jawaabahooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay xukuntay sidaan soo socoto kow falka ay ku dhaceen eedeysanayaasha inuu yahay fal gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil hadduu riddo ah maraajicda loo oskaday xukunkan qowluhu tacaalaa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين سورة المائدة آية كنتني كوات وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وعني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كان وحا وكسقنا ذي قرال كودا وبالله توفيق intaa kadib waxaa labada askari goobtaasi ku toogtay dagaalyahano hubaysan oo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ma ahan markii ugu horreysay uu maxkamad ku taala wilaayaadka islaamiga la soo taago askar ka tirsanaa dowladda federaalka iyo maamulada shisheeyaha dalka ka dhisan kuwaasoo ay gacanta ku soo dhigeen ciidamada mujaahidiinta waxaana marar badan dhacday in askartaasi lagu dilo fagaarayaal ku yaala degmooyinka iyo deegaanada ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab taa beddelkeed waxaa inta badan wilaayaadka islaamiga isku soo dhiibo askar ka soo goosatay dowladda federaalka iyo maamulada maqaarsaarka ee uu shisheeyaha dalka ka dhisay wareysyo laga qaaday ayaana waxay ku sheegeen in wilaayaadka loogu soo dhoweeyey si eersara ah saaxiibadooda ayayna ugu baaqeen inay ka soo tagaan safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ee dalka ka dhisan boqolaal shimbiro ah ayaa si maalinla ah uga la-anaya magaalada burco ee togdheer kadib markii magaaladaasi laga dhisay dhismo dheer oo muuqasamada leh warkaasi cali aadan ayaa faahfaahinaya shimbiro badan ayaa ku dhintay magaalada burco uu ka aramiyo maamulka somalilan boqolaal shimbiro ah ayaa ku dhintay magaalada burco taas oo qayladhaan ay ka muujiyeen dadka ku dhaqan magaaladaasi mid ka mid ah dhismayaasha dhaadheer ee ku yaala magaalada oo la mariyey riinji u agsamada cirka ayaa sabab u noqday inay leedaan shimbirahan kadib markii iyaga oo xawaaro sare ku socda ay kusoo dhacan iyagoo u maleeya meel hawo ah muuqaalo laga soo duubay ayaana muujinaya shimbiro badan oo daasan barxadda dhismaha iyo kuwo kale oo nafta ay ku dabayar tahay qaar ka mid ah dadka magaalada oo warbaahinta la hadlay ayaa waxay ka warrameen sida ay wax u dhaceen halkan waxaa ka dhacay waxaa ka dhacay xasuuqii shimbiraha ayaa ka dhacay tan imaka waa dhaawac tan imaka waa dhaawac waxaan kudhi halkaana waxaa yaalla saddex boqoloo midhoo meyda waxaana laayey fooqaa laayey fooqa midabkaa fooqa ayaa laayey halka cad bay eeganayaan halka rinji kale way ka baydhayaan halka cad bay eeganayaan isleeyihin halkaa daruurtale mara markaa halkaasay ku go'een fooqa waa in la beddelaa rinjigiisa intaa yaraa cad ee dillinta ah bismillahi raxmaan raxiim saaad u jeeddaan halkan waxaa ku dhammaaday shimbirihii magaalada waxaana sabab u ah fooqan oo midabkiisu u eegyahay midabka cirka markaa galabkii waa noo kan fadhiisannaa dee maalin walba ugu yaraan shan boqoloo shimbirood lix boqoloo ka badan kumanaanbay mararka qaar gaadhaan labaatan labaatan bay soo dhacaan iyo boqol boqol dee shimbirii magaalada way ku dhammaadeen oo dee midabka laga bedelo fooqa halkan boqolaal galab kasta boqolaal kunoo shimbirood baa ku dhintaa halkan waa striitkii iyo waddadii ay maraayeen waxaana u sababaa caqabadda u sababaa inay ku soo daataan halkan ay ku dhacaanna oo rijiga nuuradda marsan weeye nuuradda marsan weeye magaraaysa
magaalada burco oo ka mid ah magaalooyinka ugu shimbiraha badna ay degto soomaalida ayaa dadka cilmiga shimbiraha daraaseeya waxay leeyihiin cajaa'ibta shimbiraha waxaa ka mid ah inayba ka dheereeyaan diyaaradaha daadad saameyn yeeshay ayaa ku fatahay degmooyin ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe mubaarak cumar ayaa ka warramaya wararka ka imaanaya gobolka shabeellada dhexe ayaa sheegaya inuu fatahad xoogan ka geystay gobolkan webiga shabeelle kadib markii uu karkaarada jabsay webiga kaasoo ku fatahay deegaaniyo degmooyin dhacbalcad iyo jawhar oo ka wada tirsan gobolkan webiga ayaa ku fatahay deegaanada u dhow degmooyinkan waxay daadku kala jareen degmooyinka balcad iyo jawhar oo ka wada tirsan gobolka shabeellada dhexe tani ayaa sababtay barakac ay samaynayeen dadka ku dhaqan magaalooyinkaas si gaar ah deegaanada hoos yimaada degmada balcad goobaha qaar ayay dadku bilaabeen inay dawlis kaga kala gudbaan kadib markii daadadku kala jareen dhammaan waddooyinkii ku yaalay halkaasi waxaa muddooyinkii dambe sii xoogaysanaya fatahadda uu sameynaya webigii shabeelle kaasoo ku fatahaya deegaaniyo degmooyin dhaca gobollada shabeellada hoose iyo shabeellada dhexe oo u mara webigii shabeelle warkan waxaad kala socotaan idaacadda alfurqaan wilaayada islaamiga ah ee gedo ayaa soo gebagabaysay ololihii dacwiga ahaa ee dhowaanahan ka socday degmooyinka iyo deegaanada gobolkaas warbixinta warkaasi cabdifataax diiriye ayaa eegaya xaflad ballaaran ay ka soo qayb galeen ugaasyo culimo iyo mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga ee gado ayaa lagu soo xirayey xamladii ka socotay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada taas oo ahayd xamlatul irshaadul umma ilaa sabiil rashaad xafladdan ayaa ahayd mid lagu soo gebagabaynayay xamlada wilaayada ka socotay muddada soddonka maalin ugu horeyn waxaa ka hadlay xafladda waaliga wilaayada islaamiga ee gado sheekh luqmaan abu anas kaasoo ka hadlay xamlada ka socotay wilaayada intii ay socotay iyo waxay xamladaasi ujeedkeedu ahayd isagoona baaq u diray bulshada irshaad alumma ilaa sabiili rashaad wakhtigaasay ku soo aaday runtii oo ummaddana waxaa weeyaan baahi badan ay u qabtay in lagala hadlo wakhtigii degmaayada loo qabtay ee soddonka maalmoodha way dhammaaday wixii hadda ka dambeeyo waa in ficilkii uu dhaco wax la fuliyo fasaadkane haddaan lasiigu kaalmaynin in laga hortago waxaan ugu baaqaynaa bulshada muslimka ah maanta ummadda waxa la degay waa daroogo waxa la degay waa dhaqan xumo ay gaalada soo waariday waxaannu leennahay ka digtoonaado marna yaysan idinkidinin dhaqanxumada gaalada maxaa yeelay waxay rabaan sidai ayga yihiin inayna yeelaan annagana ma yeelinoo waa ka diidnay waxaa la rabaa marka insha allahu tacaala muslimiinta inay ilaashadaan mabda'ooda qayimka ah ee millada toosan ee diinta islaamka inay waxa weeyaan ku toosnaadaan waxa weeyaan qof kastaba diintiisa aanu marna laga fasaadinin intaasi kadib gudoomiyaha golaha dhaqanka wilaayada gedo naqiib ibraahim maxamed cigaal ayaa isna ka hadlay qodobadii xamlada isagoona sheegay inay tagtay goob kasta oo loogu talagalay wuxuuna sheegay in xamladaasi ay guulaysatay xamladaas haddii baan ka warbixiyo een, xamlo waxay ahayd baahnayd ummadda soomaaliyeed si guud nidaam ilaahi subxaana wa tacaala uu maaragtay ku hanuuniyey walaayada islaamka ummadda ay hoggaanka u tahay oo muslimiinta inay ku badbaadiso dhaqankeeda iyo akhlaaqdeeda iyo tacaamulka ummadda soomaaliyeed markii laga bilaabo dowladda ilaa qowska ugu hooseeya markii la geeyo wixii ummada ku tacaamuli lahayd oo dad lagu hagi lahaa heer gobol heer degmo heer guud heer qabiil heer qows wax ay dhaaftay ma jiraan qodobadii meesha lagu soo diyaariyey oo ilaahi subxaana wa tacaala uu maaragtay inoogu hanuuniyey xarakada inay maaragtay soo diyaariyaan ummadda muslimiinta ana la gaarsiiyo ummadda muslimiinta waa la gaarsiiyey waxaan u sheegaynaa goob kastoo loogu talagalay inay tagtay xafladdan intii ay socotay waxaa kaloo kelimada ka jeediyey sheekh maxamed bishaar sheekha ayaa aad u soo dhoweeyey xamlada sida wanaagsan ee ay uga dhacday wilaayaadka islaamiga ee gaar ahaan wilaayada gedo iyo in maskax ka duulkii ummaddan lagu hayay laga wacyigeliyey oo ay hadda baraarugeen irshaadi lumma ilaa sabiili rashaad hanuuninta ummadda lagu hanuuniyo oo la tusiyo waddadii toosneed ama allihii rashaadka ahaa waddadiisa xaqa ah xamladaasoo shacaarkeedu ahaa kullukum raacin wa kullukum mas-uulin can raciyatihi qof kasta waa la jira qof kastana waa mas-uul wixii uu mas-uulka ahaa la raaciyey ayaana la weydiin doonaa waxaa kaloo ka mid ahaa mawaadiicdii ummadda lagala hadlay iijaabiyaadka badan ay lahayd ama midhaha badan lahayd alamru bilmacruuf wannahyi can ilmunkar dadka oo wanaagga la faro xumaantana laga reebo wanaagga la faro markii lagu leeyahay hadda waa diintii oo dhan oo awaamirteedii ilaahay subxaana wa tacaala uu ilaahay nagu addoonsaday oo waajibaad iyo sunan iyo akhlaaqiyaad intaba lahayd ayaa ka mid ahayd midda ayad ah wannahyi canilmunkar markii la leeyahayna wax allaalihii wixii xumaan ah oo xag akhlaaqeed iyo xag maskaxeed iyo xag maaragtay maxaan ku rahdaa nasli iyo cirdi iyo xataa diyaanatan diin ahaan ilaa maaragtay maxaan ku rahdaa qofka shakhsiyaddiisa intaba halaynaysa oo leexinaysa xumaan u sarfirayso ummadda in laga reebo loona caddeeyo arrintaa iyada ah waxaa kaloo ka mid ahaa maanta ubadkii la dhalay waa lagu soo duulay maskaxiyan baa loogu soo duulay tacliintoodii iyo akhlaaqdoodii ugu dambayn ugaas cabdulaahi macalin haaruun ugaaska beesha warsame ayaa isna ka hadlay xafladda lasoo gebagabeeyey isagoona sheegay in barnaamijka wacyigelinta uu u dhacay sidii loo qorsheeyey ayna tahay in lasoo celceliyo kulley aniga ugaas cabdulaahi inta karaankaygana goobihii aan safar ku tegay waa gaarsiiyey reerkaan duqa u ahay iyo magaranaysaa qaraabada kale oo deriska aheyd intaan la kulmi waa gaarsiiyey barnaamijkaas si qaymo badan baa loogu faa'iidaystay ummaddana way ku baraarugtay wax badan oo moogta fasaad ahuu magaalooyinka riddada ka soo baxayey oo dadka aynu ku baraarugsanayn oo laga hadlayna hadda waxaa weeyaan way istaageen sida telefoonada waaweyn bacda nimanka qadaadka xeeran sarwaalka dabada dhuuban waxyaabaha bulshada moogta caqiid ahaan aan u wanaagsanayn oo ka dhex jiray iyo wixii magaranaysaan ummadda lagala hadlay jazaakum allahu khayr baan leeyahay walaalahaas waajibkooda waa guteen annagana waa u mahad celinay bulshadeenna aad bay ugu diirsatay maantana xafladdii si qaymo badan bay kusoo gabagabowday haddee waxaan moogta codsanayaa barnaamijkaas inaan dowrkan keliya laga dhihin ee mar kale la soo celiyo oo magaranaysaa gobolladoo dhanna la mariyo annaga reer gadaan noogula soo celiya waa codsanayaa asalaamu calaykum si kastaba maalin ka hor ay ahayd xaflad middan oo kalea lagu soo gebagabeeyey wilaayada bakool wilaayaadka islaamiga ay maamusho xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si xawliga waxay uga socdaan xamlaadka dadka lagu wacyigelinayo dhanka kalena lagu barayo diintooda guud ahaan warkii alfurqaan xilligan waa naga intaa